Aad baad u mahadsantahay walaalkaa, qofka la socda arrimaha caalamka Islaamka dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxaa jirtay dowlad carbeed oo aad uga dhex muuqata dowladaha kale marka laga hadlayo dagaalka ka dhanka ah muslimiinta iyo qadiyadaha ay leeyihiin. Inkastoo dowladani juqraafi ahaan ay tahay mid yar oo aan dadkeedu badnayn, haddana kaalinta guracan ee ay ka qaadanayso hagardaamiinta muslimiinta iyo sida ay daacadda ugu tahay danaha Mareykanka iyo Yuhuudda waxay ka dheeraysay dowlado ka waaweyn, ka ciidan badan, ka ahmiyad badan marka laga hadlayo maabka caalamka. Ee marka heerka ay dowladani ka gaartay liidnaanta iyo dhibaataynta muslimiinta, waxay mudaysatay in sida Ibliiska oo kale Allah looga magan galo. Dadka muslimiinta ee ku noolna Allah ayay ka magan galaan sharteeda, iyadoo xataa ismuujin oo aan magac ahaan is sheegin ayuuna qofka mutaabaceeya arrimaha caalamka Islaamka garan karaa falalka ay ku lug leedahay iyo mashhadka siyaasadeed, midka bulsho iyo kan dhaqanba halka ay dowladani ka taagan tahay. Ee si kale haddii loo dhaho, dowladani markay faragelin qarsoon ku sameynayso dal ka mid ah dunida Islaamka, wuxuu qofku markiiba isweydiinayaa ma dowlad heblaayo ayaa dalkaas faragelin ku hayso, waxayna hoobashadan akhlaaqiga ah ku gaartay falalkeeda guracan. Ee dabcan waxaa laga yaabaa dadka qaar ee na dhageysanaya inay isweydiiyaan waa tuma dowladani tilmaamahan qariban leh ee dhibaatada iyo hagardaamada intan la eg ku haysa muslimiinta. Waa shaki la'aan in dadka qaar ayba horey ka garteen marka la sheegay tilmaamaheeda. Dowladda aanu ka hadlayno waa dalka yar ee qeybta ka ah mandiqada Jasiiratul Carab, kana mid ah dalalka Khaliijka Carabta la isku yiraahdo, waana dowladda Imaaraadka Carabta. Tan iyo asaaskeeda waxay dowladani ahayd welina tahay dubbe ay reer galbeedka iyo Yuhuuddu u adeegsadaan duminta nuurka iyo ilays kasta oo Islaami ah oo ka bidhaama dunida. Si aan ka gambasho lahayn oo aanay dhuumasho ku jirin ayayna dowladani u garab taagan tahay Mareykanka iyo Yuhuudda, heer madaxdeedu ay ku faanaan inay daacad u yihiin danaha Washington iyo Tel Aviv. Inkastoo dalalka muslimiinta ee wajahaya duulaanada iyo shirqollada reer galbeedka ay dhammaantood kaalin ku leedahay Imaaraadka Carabta, haddana meelaha sida daran ay xilligani gabodfallada uga wado waa dalalka Yemen, Suudaan, Soomaaliya iyo Filistiin. Haddaba, waxay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan isku hawshay inay tixraac ku samayso dowladdan iyo taariikhdeeda guracan ee ku dhisan la dagaalanka Islaamka iyo muslimiinta iyo garabsiinta Mareykanka iyo Yuhuudda. Waxayna ka diyaarisay barnaamij gaar ah oo ka kooban ilaa laba xalqo kaasoo soo bandhigaya dal ahaan Imaaraadka Carabta waxa uu yahay taariikhdiisa madow ee la xiriirta gabodfallada ka dhanka ah muslimiinta, annagoo mid mid isku dultaagayna dalalka ugu muuqda ee ay dowladda Imaaraadka Carabtu faragelinta ku hayso oo uu ka mid yahay dalkeena Soomaaliya. Barnaamijkan oo xambaarsan xogo, macluumaad iyo qiraallo muhiim ah wuxuu insha Allahu soo geli doonaa habeen dambe xilliga aad inooga barateen inaan idiin soo gudbino barnaamijka dhuuxa wareysiyada.